kulanti oo aan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka soomaaliya xilligan waxay gelaysaa markhaad kala guura wakhti kooban ayaa u haray hay-adaha dastuuriga waxayse xilligan wajahaysaa dhaba siyaasadeed oo adag marka loo eego go-aankii deg deg ahaa ee xukuumadda codka kalsoonida ay kaga weysay golaha shacabka waxaa jira su-aalo ka dhasha arrintaas xilligan soomaaliya waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho waase lagu kala duwan yahay barnaamijka waxaanu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadeed ee adag ee xilligan taagan waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan fuusiye xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsasla golahaas guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed muqhidiin tahliil shaatax iyo madaxa xarunta hiraal ee xuseen macalin oo ka faallooda arrinta amniga dhammaantiin aad baad umahadsantiin soo dhawaada xildhibaan fuusiye bal aan ku laabano go-aankii golahu ay gaareen ee lama finaanka ahaa iyo codka kalsoonida aad xukuumadda kala laabateen sidee wax u dhaceen bal lageey baarlamaanka maantaas baarlamaanka sida shirkii caadiga ahaa buu ahaa marka ajendihii naloo keenay ee ka hadlayay doorashooyinka inaan ka naaqishno doorashada maadaama ay guddiga doorashooyinku noo keeneen laba obshan oo la kala doorto taasaa ajendahu noo ahaa hase yeeshee markii ajendaha loo codaynayaybaa tiam wasiiro iyo isugu jira xildhibaano ay dabceen inay joojiyaan kadib booqiyo wareer badan baa ka dhacay muran badan kadibna wuxuu go-aansaday guddoonku inay maaragtay cod geliyaan kalsoonida dowladdu inay lagu qabo iyo inaan lagu qabin saasuu wax ku dhaceen boqol iyo toddobaatan baana ka codeeyey u codeeyey in dowladda aanay kalsooni ku qabin halka sideed sidii guddoonku noo sheegay ay maxay ahayd diideen xildhibaan maxamed maadii joogin fadhiga laakiin see wax u dhacay
waa mahadsan tahay runtii wasiir fawziye qof waayo arag ah foreign policy wax badan kasoo shaqaynayay kasokow inay hadda xildhibaan tahay waxaan rajeynayaa waxyaaba badan inay ka taqaanay ayna ka og tahay sida hadda ay u dhigtay hadalka baarlamaanka aniga hadda hadda igu horeysa laakiin xeeroosaadka annagoo dhanba haddaa noogu wada horeysa baarlamaan kasta xeeroosaad gaaru leeyahay xeeroosaadkan waa mid annaga naga bilowday oona annagan aan ay ahayd inaan dabaqno qodobkiisa toddobaatanaad wasiirada si fiican ay u taqaanaa xukuumadda waa la ridahayaa waana shaqada baarlamaanka cod baa lagala laabtaa laakiin wadada loo maro runtii waddo aada u qaldanay ahayd oo dhaawacday xataa jiritaanka baarlamaanka bulshada rayidka sida u dhaceen iyo go-aanka lama filaanka ee xukuumaddii shaqaynaysay ay kaga baxda meesha maxaa idiin soo baxay runtii annaga aaday walwal noo gelisay arrintii kalsoonida baarlamaanka kala noqday dowladdii maxaa yeelay markii laga soo tago shuruucda uu leeyahay baarlamaanka iyo nidaamyada loo maray dowladd markii kalsooni laga naqanayo waxaa annaga aada cajiib noo geliyey in muddo hal sac ka yar in dowlad dhan oo soomaaliyeed si sahal ah baarlamaanka uu ku rido iyadoon waxaan qiyaaseynaa inaan laga fikirin consequencega ka imaan karo arrintaas oo saas dhacday inaan laga fikirin waana mararka qaarkood soomaalida xiliyadan dagaalada saameynta ay ku yeesheen waxay tahayba qofka inuu muujiyo inuu xanaagsan yahay ama ciil kuu qabo wuxuu haleena wuxuu hadhuu xali karin ayuu mardana badanaa uu sameeyaa marka waxay la tahay arrintaas inay ahayd arrin aada loogu fikirin maaragta ay ahaydna mid keentay wacasho jirtay ama wax uun jiray oo sababay in dowlad saas loo rido xuseen macalin waktiga kooban ma la filaya xukuumadda ay ku baxday de waa waxna waa dad soomaalidu intee ay ku heshiisay ay qoratay waxna waxay ahayd dhaqan siyaasadeed iyo wax dadka bulshada qaab ay wada dhaqmaan inta siyaasadda ku wada jirta waxaa jiri jirtay ra-iisul wasaareyaal badan oo aan sifadii sharciga ahayd loo marin waxay ahaan jirtay wax dhaqanka ku jira oo la baal maro badanaa waxa qoran laakiin tan way ka duwanayd tan waa tiiyoo la boqol jibaaray ayay ahayd marka fajaco weliba dee dadka labada ninoo hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo laba qof oo dadku isku ogaayeen inay aada isugu dhow yihiin dadkana u sheegi jiray inaysan kala tegi doonin inay sida ugu fududayd taariikhda waxaan laakiin ku darayaa dhicidda kadib laftirkeeda waxaa meesha waxyaabo dhaqan hore aan u jiri jirin oo ah in la sii waan usoo laabanaa wa- waxaa dhaco dambe khilaafa fawsiya dad badan aa isweydiinaya ajenda doorashaad ka hadlayseen eh, ma jirin mooshin ma jirin eh, maaragtay u yeeris marka sideed rabtaan dadka soomaalida inaa u qanisaan eh, go-aankii buuqa ahaayo lawada arkayla tirada xukuumaddii baa ku ridnay sideed sideed u kalsoonaatee oo ku taageertay horta aniga guddoonkii ma ihi oo eh, su-aasha keenay ee waxaan ahaa xildhibaanadii meesha fadhiyey ee Eh, taageeray daban runtii ma taagin gacanta anigu Hay.
xaqiiqatan laakiin ra'yiyan wax qaladaad badan oo annaga aan ka tirsanayna xisbiye ahaan dowladda Eh, inay naga hor leexdaan hadda ka horna waa nidhi anigu raalli baan ku ahay sababtoo ah wa- waddankao dhan baa carqalad ku jira waddanka dhuusamareeb waxaa laysku haystay doorashada Ma- ma sifo sharayaad ku leexinaysaan mase sifo ay shar ahayd okay eh, markii arrinku dhacay waxaan weydiiyey nin lawyer oo advisor weyn oo ah dowladdan waraystay isla markii aan raadiyey waxaan ku yidhi "Een, sharciga ma ahayd arrintan siday u dhacday wuxuu igu qanciyey waxay ahayd arrin eh, uu xaq u leeyahay guddoomiyuhu markay arrintu crisis gasho go-aan inuu qaato marka sharcigu wuu fasaxayaa saasuu yidhi aniguse waxaan ka jeclaa inay doodin dhacdo oo laga doodo hase yeeshee annaga carqaladiina hortaagnayd oo ahayd doorasho dadban inna lagu soo celiyo aan aaminsannahay inuu prime ministerku waday raalli baan ku ahay inay naga leexatay taasi waa xaqiiq weeyaan ma aha midaan marka gorgortanka marka gelay ma qodobuu kuu sheegay uu qofka looyarka ee shariiqaanka ama wax walba kuu wuxuu sheegay wuxuu nagu qanciyey in ay tahay mas-uuliyadda guddoonka haddii crisis jiro momentkaas inuu ku sixi karo siduu isagu u arko marka taas waxaad ka wareysan kartaa xildhibaan maxmed aye Eh, runtii een, waa ka xumahay lawyerka annaga horta sharciyadda uu ka hadlayo geneva convention maaha waxaan ka wareysanayno waa sharciyad een, eh, ka kooban eh, laba bage ee xeerhosaada baarlamaanka federaalk uu qortay oo annaga aan kor ka xifdisannahay Een, wadada loo marana waa naqaan xukuumadda wax hadda laisku qaban kara ma ahan xukuumadda marka la ridayo waa in marka hore ajenda horta kow la- laga hadlayo waa inuu qoran yahay qeexan yahay Een, alcaynu bilcayn yani guddoonka haddii meesha foodo ka dhacdo shaqadiis waxawaaye maalintaas waa inuu kulanka xiraaba ee ma ahan haddii qof uu een, gacan jabi in il laga bixiyo ma ahan guddoonka haddii crisis uu dhacay oo foodo meeshii ka dhacday wax la gudboon oo sharci xeerusaadkana ku yaalo waa inuu maalintaas sharci xiraan xukuumadda haddii la ridayo waa in laga doodaa waa in horta een, laga dhigaa eedaysana eedaysnaha markuu dembiilo noqdo dadka dembiilaha waxaa looga dhigaa qofka maxkamadda baarlamaanka dembiilaha qofka waxay uga dhigaysaa gacantaag xukuumadda markii laga codbadiyo markii lasoo mariyo procedure oo loo la doodo dadka soomaaliyed ay dhegaystaan ra-iisul wasaaraha loo yeero di- isdifaacidiisa la dhegaysto ay ku qanci waayeen baarlamaanka cod loo qaado markaas ayuu dembiilo noqdaa laakiin sharcigii een, een, anaa gacanteeda ku wata go-aankiina waa wata islamarkaasaana gaaray waa dhaqanka maxkamadaha al-shabaab ay dad ku xukumaan waa ma ahan dhaqan diblomaasiyad dhaqan si een, eh, maxay aheeto een, dastuur dhaqan een, eh, tartiib een, eh, policy qaabkan u sameyna u marayna ma aha marka taas waa wax iska cad oon laba qof ka wada hadli karin waana hubaa wasiirad inay qirsan tahay inuu qaldan yahay laakiin waxay ku salaysay in ay diidanayd xukuumadda oo iyagu ay hortaagnayd ma- ma- ma- een, qaababkii ay rabeen dalka in loo hago xukuumadda inay caqabad ku ahayd oo ku salabana Usmaan Shaatax eh, maxaa ka dhalan karay eh, waqti adaga lagu jiray saad maqlaysana eh, sifaha sharci baa laysku haystaa horta dhinaca ma ka fiirsan sharciga adinka sharci yaqaanada si ay uga hadlaayeen iyo sharciga baarlamaanka u degsan anaga waxaan ka fiirinaynay dhinaca wada shaqaynta iyo sidee loogu gudbi karo caqabadaha jira hadda taagan waxaan ogsoon tahay oo aan ku soo aragnay dhuusamareeb caqabadaha u weyn oo haysta inay ahayd is-aamin daro iyo isku kalsooni daro ka dhexaysay hogaamiyaasha dhexda tan wixii dhacay waxay kor usii qaaday ee sii badisay is-aamin daradii jirtay maaha oo keliya midda ka dhexaysa hogaamiyaasha tii shacabka ay ku qabeen dowladnimada inay soo hagaagayso oo dowladnimo dhismaysa ayaaba shaki galay oo kalsoonidii ay qabeen dadkii inay wax hagaagayaan oo hor loo soconayo ayaa shaki badan galay aamin daro badanna ay ka timid runtii waxyaabaha oo aada aan anaga ugu shaqeynan waxay ahayd inaan is-aamin darada meesha aan ka saarno oo aan soo celino wax uun in laysku aamini karo oo lagu wada shaqey karo inay timaado si hore loogu socdo nasiib daro tan waxay sii xoojinaysaa oo kor usii qaaday in is-aamin daradii ay sii badato Eh, waxayna keeni kartaa shaki badan oo sii kala dhex galo mas-uuliyiinta runtii Eh, xuseen dareenka beesha caalamka muujisay aan ku horeeya safaaradda maraykanka eh, dowladihii kala dambeya la soo shaqeynaysay tan iyo tii kore tii ku meelgaarka sheekh shariif maxay maxay abuuri kartaa marka loo ega deganaanshaha soomaaliya ee dhanka amniga baan u dhigo maxaa kaaga soo baxay qoraaladii ka soo baxay ee, dareennada lahaa beesha caalamka
runtii dee aniga eh, shakhsiyan waxay igu ahayd eh, dhinac marka laga fiiriyo fajiciso oo eh, dowladdan iyadoo khaladaad eh, kuwan eh, la mid ah horay wakhti badan u soo gashay ayay ka indhasaaban jireen hadda in ay hurdo ka soo kaceen oo kaleeto inay marka luqadda tii ugu adkayd diblomaasiyadda eh, wasiiradda nala joogta heerar ayaa la soo mariyaa marka iyagoona heerarkii soo marin inay dee meeshii ugu hooseysay kasoo kaceen oo meeshii ugu sarreysa geeyeen ayaa uun wax dadka hadda eh, shakar ku ah ahayd laakiin dee dabcan dowladda soomaaliya eh, dadka eh, kaalmeeyo oo dhan mar walba oo ay israahdaan xaaladii caadiga ahayd way ka baxday way kusoo bixi jireen waa maaragtay mararna qaab hoose ay ula hadli jireen mararna qaab kore ay ula hadli jireen Eh, laakiin luqadaanu eh, eh, gaar ahaan midda maraykan ka soo baxday luqadii tii u sarreysay oo maxay ah ahayd bal dadku sheeg in ay de- ay ku jiri karto in dee eh, shakhsiyaad la bartilmaameydso eh, ciqaabaad iyo waxa sanctionska loo yaqaano in ay maaragtay eh, tallaabooyin ka qaadayaan marka waa arrintaas waa arrin meel fog la geeyey oo aan islahaa maaragtay eh, dabcan dad badanoo arrintaas ku diirsaday way jiraan oo dhahaya way u qalmaan laakiin eh, dhinaca oo diblomaasiyadda ama eh, jaranjaradeedii ayaan isleeyahay waa xoogaa xadgudub ay ahayd waxa dhacayoo dhan ee, khilaafoosiye waxaa waxaa keenay go-aankii deg dega ahaa xageed rabtaan meesha in laga aado war soomaaliya meel dheer baa laga keenay hadda intaan aan ma- wakhtigaan marayno wax ka sii xun oo ka dhib badan oo ka burbur iyo dil iyo iyo iyo iyo maxay ahayd toy dhibaato badan ayaa lasoo maray meel fiican baa hadda taagannahay wixii tegey wuu tegey aana qubtay lagama daba ooyo waxaa la rabaa dabadood lama qabta miyaa la odhan jiray hore inaan u soconaa rabnaa Ah, laakiin qora isku dhiibka Si- siyaasadeeda doorasho ee ee ku yimid madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan iyo shariifba degenaansho siyaasadeed marka hadda hagee laga aadaa meesha waxaa laga aadayaa waxa weeye hadda deg deg waa in prime minister loo magacaabo Da- prime ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah aan corruption eh, shaqo ku lahayn shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo la- dowlad eh, maxay ahayd to shaqaysa oo la- wakhti kasta ha qaadato doorashada wakhti kastoo lagu heshiiye ha noqotee gaarsiiyo doorasho qof iyo coda oo diyaarsan ee laga rabo un procedure yaryar iyo waxoogaa in dhaqaali loo budgetkii la siiyo lana eh, maxay tahay kala saaro xisbiyada prime minister shaqada qabiyada ah constitutionka constitution courtka guddiga adeega garsoorka guddiga xuquuqal insaanka wax alla wixii dowladii imika tagtay ku fadhiday prime minister socodsiiyaa la rabaa kadib doorasho rasmiga la galo soomaaliya markaasay hana qaadaysaa hore u soconaysaa marka waxaan rabnaa in ay dhagaha furaan maxa- dowladda madaxweynaha waxaan baarlamaan haddaanu nahay tallaabooyinkaanu hadda qaadnay ma sahlana kuwo kalena waa la qaadi karaa deg deg in loo habeeyo ee, ee, ee, da- ee, waxay Marka sugayso waxaad- waxaad doonaysaa adiga dadka kula midka station heshaan oo waqti dheer heshaan saabaad doonaysaa maya ma rabno extension horena waa u sheegnay sh- do- sha- ee, doorashaa jirta noocan diyaar- la diyaarinaya shan sannadood oo la diiday hadda baarlamaankuna ra-iisul waagi wasaare hadda maqan afar bilooda rabtaa in ra-isul wasaare lagu soo magacaabo gole wasiira soo dhiso doorasho u qabto weliba qof cod adigu rabtaa aan kuu dhameeyo Haye.
qof iyo cod waa diyaarsan yahay shuruucdeeda waa diyaarsan tahay budgetka loo shuba keliya u hadha xalimo yare iyada wax kasta waa u diyaarsan yihiin shan sanay diyaargaroobaysay baarlamaanku shuruucdii wuu dhameeyey kii doorashooyinka iyo kii xisba- axsaabtaba dowladdaa laga rabaa lacagtii shubto dowladdaa laga rabaa constitutionkii koortkii dadka kala celin lahaa in la sameeyo waqti haddii ay technical extension yimaado in raalli laga wada noqdo way si dalku u dego oo u ra- loo loo- loo hagjiyo haddii hadda qof iyo cod loo noqdo goorta dee la samayn doono ee- ee- ee, odayaashii la diyaarin doono goorta ergadii la diyaarin doono goorta goobihii la raadin doono sanad iyo laba kale qaadanaysaa doorashadan hadda diyaarka haddii aheed dadweyne la aadana
waqtiba ma qaadanayso ba tan p r-ka lagu leeyahay dhow- nidaamka isu dheelitiran wax kasta waa u diyaarsan yahay wax xisbiyadoo la kala saariyo budgetkoo la bixiyo alimaan maxamed eh, khayr kan badan oo ay aragta fuusiya dadweyne inay odayn karaan maxaad warkii laadaha waan horta waa ka xumahay eh, runtii een, aan, hadda la- marka laga soo qaado een, guddiga ay noo sheegtay eh, xildhibaan fawsiye ee ah guddiga eh, doorashooyinka madax bannaan waxay noo sheegeen extension saddex iyo toban bilooda ama sagaal bilooda automatically way noo sheegeen mana qarin meel marka waqtiga doorasho ay ku dhacayso horta nooma sheegin afar bilood haddii xataa ra-isul wasaare oo ninka adduunyada ugu daacsana la keenana meel meel uu shaqadaas ku qaban karo maba jirtaba een waxaa kasii wareersan arintaas xalimyarey waqtigeed wuxuu ku egyahay sanadka soo socda bishii toddobaad marka boxka iyadu ay shaqada ku qaban lahayd banaankeed iyadu joogto shaqadii haddana say u qaban karto haddana waa controversial kale waxaa kusoo haray shaqadaas waaba ka gudubnay dhuusmareeb wixii loo tegay ee madaxweynaha uu soo ogolaaday war-saxaafadeedka lagu soo saaray wuxuu ahaa in ajando xalimyarey hadda waqtigan la joogo aana suuro geli karin oo aan u gudubnay waxa pragmaticada ah macquulka ah maangalka ah dadka soomaaliyeed ay dhaqan gelin karaan hadda aan joogno oo ah doorasho ee dadban laakiin aan ahayn odaygii inuu mas-uul ka noqonayo oo upgrade lagu sameeyo mid transparency noqon karta laga dhigo nambaradii la badiyo mid ka madax bannaan laga dhigi karo in maxay ahaato corruption la sameeyo tusaale yar haddaan hadda usoo qaato hadda maalan jubbaland waxaa kasoo gashay afartan iyo saddex xildhibaan iyo sideed senator haddii aan kasoo qaado shan kun oo codbixiyaal ah haddii hadda jubbaland laga soo qabto shan kun oo erga ah hadday dooranayaan konton iyo kow kursi oo ergadaasi la siiyo kaarar codayn ah oo la yidhaahdo ayagoo ka socda konton iyo kowdii kursi ay dooranayaan shan kun oo qof ay wax dooranayaan dowlad goboleedkana ma corruption garayn karo shan kun oo qof ma laalushi karo ninka musharax madaxweynaha dalka u talinaya ma laalushi karo odaygiina gacan uu ku yeelan kara ma jirto oo odayga waxaa laga yaabaa inuu soo qoro boqol iyo saddex qof uu jufadii kasoo qorayaa aniga jufadayda xataa inaan raadiyo uma baahni waayo shan kun oo qof aa cod ka raba koonfur galbeed oo kale toddobaad toddoba xildhibaana kasoo tusaalooyinaan kaaga wada wadooyin badanaa jira horta laguma soo heshiin shirka baydhabo in doorashada ban la qaato dhuusaba reeb sore laguma soo heshiin in doorashada ban la qaato in dib la isugu soo noqdo oo laga hadlaa lagu heshiiyey oo xisaabta iyo cid waliba kasoo qayb gasho doodaas soomaaliya maanta waxay u baahan tahay ma aha oday ma aha doorasho dadban ma aha number yar waxay u baahan tahay horta shuruuc internationala iska jirta oo haddaynu east africa community oo kale aan dalbanay toban sano sugayno oo applicationkeenu u yahay qabyo waxaa weeye doorasho dadban ayaa inaga hor joogta waa in la helo doorasho shacbigu wax doortay dowlad la aamino shacbi doortay ayaa investment la geli laakiin karaa shan kun maysan shaqaba hayn shan kun oo soo doorataay ee, okay constitutionku wuxuu xaq siiyey qodobka labaad chapterka cutubka labaad qof kasta oo soomaaliya xaq wuxuu leeyahay in la doorto ama wax doorto waay shan kun kaliya wuxuu dooranaya laba kun lix iyo toban constitutionka adigu aa ku joogta saasuu qorayay yaa soo doorta adiga taana waa ka doodnay waa ka dagaalamayna aniga iyo tiim dhan oo waagaana dacwada ka gudbiyaa jira maanaan ogolayn constitutionkii ma la jebinayaa mar walba soomaaliya maalin walba ma waxaa loo sidii baaldi daloolo biyo lagu shubaayo mar walba doorashada dadbani waa da- waxa weeye wadka soomaaliya In- caalamkana kama qayb geli karo qabaa'il soomaaliyeed oo shan iyo soddoni baarlamaanka looma ogola because of doorasho dadban oday baa la tiriyaa xal la yidhi waa la joogay labaatan sano ka hor jabuuti soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay cadaalad helaan ay xaqiisa qof waliba helo oo cidduu doonayo u codayo ama xisbigu doonayo waxaa weeye iyadoo dheelitiran nidaamkan leeyahay waa diyaaro waa lagu shaqayn kara waa nidaamka Waa- waa loo dheelitiran faahfaahin doontaa ee, ee, waxa- qodobkaas aad u taagan tahay ismaasha tahansina laakiin haye bointi yaraan ku darayaa een, horta waa waa fiicnaan leh sida wasiiradda ay sheegtay inaan caalamka aan member buuxo ka noqono naloo aqoonsado inaan dowlad dhammaystiran nahay jamhuuriyaddii oo dhammaystiran oo soo laabatay Een, laakiin waxyaabihii een, boqol tallaabo dib loo qa- noo qaadi lahaa baarlamaanka ku dhaqaaqay dar hadda boqol tallaabo dib noo qaadayaan oo oo ahayd oo ahayd sharci darrada intaan la eg in baarlamaan ku dhaqaaqo taasna waxay meesha ka saartay kalsoonidii soo kabanaysay ee caalamka nagu qabi lahaa oo nala siinaya en- in jamhuuriyaddii oo dhammaystiran sovereignty dalka dib loo soo celiyo oo hay-adihii en, muhiimka ahaa oo sida hay-adda duulista hawada gacanteena soddon sano kadib lagu soo celiyey procedurekii naloogu talagalay inaan marno een, oo ahaa transparency inaan muujino hay-addii sharci dejinta hadday toddoba daqiiqa xukuumaddii dalka oo dhan ay ku gadisay annaga marka haddii aan isku sheegno one man one vote ayaa la qabanaya madaxweyne hay-addii dalka oo dhan toddoba daqiiqo een, intay soo dabagedisay asagana sideed daqiiqo kadib uu aqoonsaday ogolaaday in xukuumaddii la riday haddii aan iska dhaadhicino qaybteennu ay dhahaan xukuumaddan waxay dalka joogtaa laba sana loogu daraya one man vote ay gaarsiinaysaa waxay u dhigan tahay inaan dictatorship isku diyaarinay forever dalkan in in macnihii dastuurkan in la laalo aan qaabkii aan horay uga soo gudubnay oo soomaaliya isku soo leysay saliida waddanku in- inuu ku laabto taasina waxay eh, dhaawacaysaa oo reedi dhaawacday hadda dadka badan een, ay aaminsan yihiin in wadadii chapter sevenkii ay aada u adkaynayso soomaaliya dad badan waxay iska dhaadhicinayaan dal madax bannaan weeye baarlamaankaana go-aanka iskale baarlamaanka go-aanka uu leeyahay waa inuu ahaada midda buuggan buluug ah ku qoran hadduu ka dhex saaro waxaa lagu dhaqiyaa security councilka sharciga gii soomaaliya la geliyey oo ah chapter seven oo macnaheedu ay dhigaysaa haddii eh, security breach la sameeyo ama en, eh, wax nabadda en, ka hi- ka hor imaanaya hay-adda markaas wax maamulay haday samayso in security councilka ay xaq u leeyihiin inay tallaabo ka qaadaan tallaabadaasun ay noqonayso mid sharci ah hadda waxay qarka u saaran tahay en, eh, dowladda soomaaliya iyo dhaqamadeeda madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka tallaabadii shalay ay qaadeen mid kale hadday ku daraan in en, boqol tallaabo dalku dib u laaban doono oo jar- chapter sevena si buuxda aan ka walwalsanahay inna loogu dabaqo isma sheetax ee, dhuuse maree baa joogtay waad la kulanteen madaxweynaha dhammaan dhinacyada waxaa lagu heshiiyey ee aad filaysaa shan iyo tobanka bishan loo laabto maxaa ka suuragal horta ani ma aaminsanin dhuuse mareeb heshiis dhab ah inuu uu- uu ka soo baxay waxaa laga faa'iiday dhuuse mareeb waxay ahayd in la wada fadhiistay oo lais ogolaaday maamul goboleedada iyo dowladda war murtiyeedka soo baxay qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in doorashadu waktigeeda lagu qabto inta kale waxay ahayd eh, wax formality ah En, muhiimadda uu lahaa heshiiskii dhuuse mareeb waxa uu yahay in intii lays ogolaaday maamulada iyo dowladda federaalka is ogolaadeen kuna heshiiyeen in dib laysugu soo laabo waxa ugu weynaa laysku haysta waxay ahayd nidaamka doorashada iyo cidda maamulaysa labadiin waxaad moodaa inaana si fiican loogu hadlin nasiib darray ahayd heshiiska qaabka loo heshiinaya qaabka shirka u socday waxa uu ahaa keliya toddobada hogaamiyey shanta maamul goboleed prime ministerka iyo madaxweynaha keliya ayaa qol isku soo xiray shir open ah oo talo badan laga geysan karo oo wax lagu sixi karo ama wax lagu biiri karo ma uusan ahaynba waxaad nii sheegeen guntaad joogteen meeshaad marka tagteen.
wixii ka soo baxay oo ay soo qoreenna waxa ugu muhiimsanaa oo dadku ay- waxyaabaha isugaa ka mid ahaa taa ayaa horta ugu muhiimsaneed oo in doorasho waktigeeda lagu qabto waxaase dadka ay filayeen inay kasoo bixi karaan oo anagana aan ku cadaadinayn in markii hore lagu heshiiyaba eh, nidaam doorasho ay- ay- ay madaxdu ay isla garan karaan kadib aan laga hadlo qaabkii loo hirgelin lahaa nidaamkaas doorashada ah nidaam doorasho oo shacabka dan u yahay inay meesha ka soo baxdo tii weli waa dhiman tahay waxaan rajaynaynaa in shirka dhuuse mareeb uu yeesho in waxyaabaha laga hadlaayo ay naqdaan qodobada ugu muhiimsan nidaamka doorashada la qaadan doono iyo sida loo maamuli doono iyo sida loogu talada loogu wada yeelan karo cid kasta oo soomaaliya taa ayaa u muhiimsan aan aan ka rajaynayna inay kasoo baxdo ama ama uu yeesho shirka dhuuse mareeb follow upkiisa
Eh, xuseen qodobkan jabtar seven eh, iyo iyo qoraalka maraykanka dad badana eh, walaac muujinaya markay timaado eh, qaswadayaal ama ama erega sbolaris oo kale marka walaac marka la fiiriyo dhinaca security-ga ama amniga laga fiiriyo maxaa maxaa idin muuqanaya dadkiina security ka ka- ka fahmo
Een, runtii eh, qodobkaas oo eh, chapter seven eh, la leeyahay sidiisa waxa markii eh, lagu darayay jabtarada uu een, ay ku degan tahay eh, united nation eh, conventionka inay ahayd qodob loo adeegsado ama ay dalalka dunidu ay iska kaashadaan wixii ay u dareemaan in ay amniga dunida khatar ku yihiin in ay wax u sahlaya ama u fududaynaya inay faragelin ku sameeyaan meeshaas amni xumada ay ka imaanayso marka soomaaliya markii dowladdeedii dhacday ayaa maadaama dowlad la-aan meeshu ay ahayd oo goob bannaan ahayd een, oo dad xukumo aysan jirin ayaa la yidhi way ku habboon tahay in eh, maaragtay chapter sevenka la geliyo ilaa haddana weli een, isaga ay- ayaa ay dunidu nagala macaamishaa oo waxaan ahayn eh, sagaashan iyo labada ilaa hadda dal dunida ay u aragto eh, in uu dhib ka imaan karo dunida ku faafa sida burcadbadeeda oo mar maaragtay dunida khalkhal gelisay iyo eh, argagixisada marka eh, mas-uuliyad soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed oo hawshaas eh, yacni kafaalo qaada ayaan waxaan uga bixi karnaa indhahan nagula soo fiirinayo xilligan ma qabtaa walaacaas in in- in xaaladaasi jirta ma qabtaa sida xildhibaan ku sheegayo Eh, dabcan waa naloo waa naloo adeegsan karaa mar walba oo annaga khilaaf dhexdeena ka muuqda Eh, dunida waxay xasuusin kartaa in isku dhexyaacan uu sababi karo gacan ka hadal marka in measureska la isticmaalayo marka la leeyahay tillaabooyinka la saaro.
tallaabooyinka la leeyahay eh, spoiler waa eh, waa handadaadii oo afeeda ugu dambeysay oo waa qaadaynaa ah oo la qaadi karo dabcan maraykanku wuxuu gaar u leeyahay isagoonan united nations soo marin inuu isna eh, tallaab gaara uu isagu qaadaa jirta marar badan oo aanan eh, dowladaha dunida aysan la ogolayn tallaabooyin aysan la ogolayn ayuu ka qaadaa shakhsiyaad ajnabi ah oo aan dalkiisa u dhalan ayuu tallaabooyin eh, waxa loo yaqaano ciqaabaadkan sanctionska loo yaqaano Un- una Sameeya.
qabateeno. Eh, xildhibaan fawsiya go-aankii aad gaarteen waad gaarteen gola golaa tihiin eh, inaad go-aan gaartaan xaq baa u leedihiin laakiin arrimaha dibadda aad ka shaqaynaysa muddo dheer qoraalkii maraykanka iyo kii beesha caalamka iyo kii midowga yurub ma isleedahay had- hadaladii adadka inaad wadanka meel kale u jihayseen oo oo khatarteeda le muxuu muuqataa maya umaanaan jeedinin meel kale waa waxan waa wax internal ah cidna kumaanaan duulin dowlad kalena maanaan ataagin dowlad prime ministerkeediibaa dowladaha iqlaab baaba ka dhaco waaba la isiqlaabaa united nations waxaan leeyahay dowladaha waaweynina may ma hanjabaano ma yidhaahdaan waxaan tallaabaanu qaadaynaa anu waxaan ka jeclaan lahaa dowladaha waaweyne inay barhcadbadeeda caalamka ah ee dalkan xaalufisay khayraadka iyagii baabiisay waxaan Barfuusha u kusuma- tallaabo.
andhameeya sunta iyo ku guraysa tali- eh, ku- saddex kun saddex bilyan lacag ku dhow ama kaba badan baa sanadkii soomaaliya laga qaataa oo illegally looga qaataa dowladuhu ha ka hadlaan waxyaalahaas Eh, maxay ahayd xoog hana la siiya aan shabaab kaga takhalusno Eh, yaana lagu maxay ahayd internal issue ka dhex dhacay baarlamaanka iyo dowladda dhexdeeda culayskaas uma baahna culayskaas waxaan u baahna cadowgana haysta ee nala dagaalamaya in culays la saaro marka waxaan ka codsanaynaa dowladaha caalamku inay taa eegaan laakiin waxaa jira daruufo gaara oo soomaaliya saabtay oo la ogyahay oo saaxiibadu sheegayaan marka sagaashan labadii daruufihii keena weli wayna ku jirtaa go-aankaad gaarteenna waad arkeeda wax ka soo soomaaliya baxo.
maalin ay ka fiican tahay stebka labayo sagaashankii markaad kasoo bilowdo dagaalkii waagaa dhacayay markii etoobiya kusoo duushay markii maxay ahayd waxaad moodaa inaan dhismayno hadda horaa u soconaa marka hadda wax sanctions iyo wax inkaasa la keena wax qalad wax aniga waxaan u qabaa waxaas wax weyn ma wax ka weyn baana haystaa ummaddan f- la- afar sannadood shaqaale dhalinyarada kumaankunka ee soo baxda ama hesho waxaan u baahannahay development waxaan u baahannahay horum dadka waxaa dhibaatada keenaysa waxa weeye ko four point five qabiilkiioo la qey- dadkiioo la qaybiyo la iska hor keenay dadkiioo laga- lagu dhaliyey inay tartamaan dadkiioo loo siyaasadeeyey qabiilkii oo oday dhaqameedkeenii noqday siyaasi which is very dangerous ilmaha iyo mustaqbalka aad iyo aad dhaqan baynu lahaan jiray aad u qurux badan oo lagu caalamku cawriyaan wixii waa la baabiiyey waxaa lagu bedelay war- wa- is- qabiil iyo iswar- iskadaba wareeg marka soomaaliya uma baahna dowladaha waaweyn iyagoo ku mahadsan macaawinadayna siiyaan aanu aada ugu mahadnaqayno oon og ognahay waxaanu rabnaa inaanu kula talino siday noo caawin karaan Waa garta. Eh, xaaladda kala guurka darteed xuseen eh, su-aashan aan ku raacsiiyo amniga soomaaliya ma fadhiyo eh, dowladdu wayla tacaalaysaa laakiin amni waxa ma jiro waqti kale guuraha la galay intee leeg bay ay khatarta amni imaan kartaa haddaysan feejignaan imaan
Een, su-aashan waa daba marsanaya waxaan rabay inaan hal mid een, ee, uga darsado doodii een, doorashada ee, qof iyo codka iyo doorashada dadban aniga dadka qaba maanan ahayn sharciga baarlamaanku hadda ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay ee, dadka waa loogu fasiray inuu qof iyo cod yahay moogiya isaga laftarkiisa wuu dadban yahay waa sharci dadban oo runtii khatartiisa leh oo uu ka khatar badan yahay doorashada haddii ayadoo dadban hadda la qabto sababta waxay tahay waxaa la sharciyeeyey waxyaaba hadhowti soomaalida ay sidii isaga furfuri lahaayeen wixii markay sharci yihiin moogta waa inaad iska furfurto waxaa la sharciyeeyey for example four point five hadda labada xildhibaan oo halkan nala joogta kursigooda qof kaleoo soomaaliya uma tartami karo waxaana een, yacni taasi waxay ku tahay direct eh, ama eh, contradiction waxaa loo yaqaano eh, qof iyo cod qof iyo cod sida ay soo xigatay eh, cutubka labaad oo ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in lasoo doorto eh, ayay ka hor imaanaysaa oo ah in aanan kursiga een, maaragtay maxamed aysan fawziye ku tartami karin kursiga fawziyana uusan maxamed ku tartami karin oo oo weli deegaankii la kala joogo oo weli haddii la la doorashooyinka.
ee, oo yani weliba la institutionalize gareeyey oo qaab maaragtay sharciyada loo yeelay marka khatartiisuu leeyahay oo oo maasan tahay Ee, marka taasa waxaan rabay clarificationkaas in ay- ay dadka soomaalida ee, wax la yidhaahdo sharci ee, qof iyo cod la yidhaahdo soomaaliya kama jiro ilaa hadda.
Wa- waa garta kala guurka iyo amniga ballaan guraaca Tan amniga dowladda baan ah.
joognaa tan amniga ah ee, runtii de markii de ee, uu la soo gaaro xilligan mar walba sida caadada ah waxaa waana de wax iska caadi ah waxaa isha laga qaadaa amniga maadaama dadkii ay de powerka dalka awoodda dalka ay ku tartamayaan dadkii awoodda dalka hayay Ee, dadka amni darrada ka shaqeeyana de markaas iyaguna waa wakti ay sugaan oo isku sii diyaariyaan afar sano kasta inay dhacaysa ogyihiin shabaab sa- saddex sano ka hor ayay sii qorsheeyeen qaabka ay doorashada ay u carqaladeyn lahaayeen iyo danaha ay ka leeyihiin marka een, arrinta oo amniga ku saabsan een, iyada oo weli la dul istaagay inta hadda doorashooyinka laga hadlayo maanan arkin marka midda aan leeyahay anigu jawaab gaar uma hayo laakiin waa in muhiimaadka doorashada ugu sarsareeya oo weliba go-aanada ugu sarsareeya lasoo geliyo qaabka een, amniga een, loola tacaalayo iyo nooca la qaadanayo oo lagu heshiinayo iyo amniga la heli karo in laisla lehisiyo Mm. Eh, su-aasha ugu dambaysa ee dhammaantiin baa wadaagayno xaggee laga aadaa xaaladda adag ee kala guurka ee dalku galay see lagu gaari karaase doorasho wada ogola cusmaan shaatakh ani horta waxay la tahay marka ugu horeyso een, ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono inuu noqdo mid soo celi karo kalsoonidii dadka ku qabeen een, dowladda isla markaana kalsoonidii ay ku kalsoonaa karaan hogaamiyaasha kale oo siyaasadda haddii ahaala kuwa maamul goboleedyada iyo any other oo stakeholder ah mid soo celi karo horta inuu ahaado waa mid ugu horeyso oo keeni karto isdhihi karo in een, dhaawacyadii dhacay laga bogsoodo oo hore loo socdo tan xigta waxay la tahay ee, aaday muhiim u tahay ee, dadku inta badan waxay dhahaan ee, doorashada waktigeed hala qabto waktigeed hala qabto waktigeed hala qabto ilama aha inay dowladda kaligeed ay ku filan tahay ee, capacity u leedahay inay doorashadii ee, qabato walow looga fadhiyo inuu go-aankaas oo- oo ka soo baxo Een, laakiin qaabkay ku suurtoobi karta in waktigeeda la qabto iyo nidaam dadku ay raali ka naqon karaan shacabkan ugu gudbi karaan marxaladda hadda jirto si loo helo xasilooni siyaasadeed waxay u baahan tahay in wadatashi laga yeesho wadatashigaasna uu noqdo mid furan oo keeni kara in talada cid kastaba ay talo ku yeelato oose dowladda ay ahayn wax keliya inay cid gaar ah talada yeelato oo talada laisla wada yeesho ali axmed doorasho waktigeeda dhacdana loo dhan yahane see lagu gaari Een, si gaaban haddaan u sheego een, waxaa lagu gaari karaa shirkii dhuusamareeb ka dhacay qodobadii kasoo baxay oo la xoojiyo oo la dhammaystiro gaar ahaan qodobka afraad qodobka shanaad waxaa ku qornaa in guddi ee, isu dhafa la dhiso oo dowlad goboleedyada laba xubnood ay soo saarayaan dowladda federaalka xukuumadda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana laba laba qof ay soo saarayaan halkaas lagu biiriyo axsaabta ee dalkan ka sharciyeysan in kaalin laga siiyo een, eh, civil society-da kaalin laga siiyo guddigaasi uu noqdo guddi een, eh, een, runtii la dhiirogeliyo oo si degdeg ah doorasho loo dhan yahay keeni karana uu noqon karo guddigaasoo haysta oo ready kalsoonida beesha caalamka welina beesha caalamka ay dalbanayso eh, qeybihii soo magacaabay oo ah een, eh, jubbaland puntland iyo hirshabelle een, saddexda qaybood oo kaleeto ka dhimana sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay soo magacaabaan ay beesha caalamka dalbanayso kaas ayaa wadada saxda ah oo soomaaliya isku fahmi karto doorasho loo dhan yahayna lagu gaari karo waqtigeedana ku dhacda Eh, halbaan fawsiyahaye eh, doorasho loo dhan yahay waktigeeda dhacda
horta shan sannadood guddi doorashaa la sameeyey oo international community-ga ay kha- xoolo badan lacag badan geliyeen trainino ilaa siddeetan dalna loo qaaday intaasoo sannadood lasoo train garinaya siday doorasho u qaban karaan hadda ma taladuma waxa weeye in la tuuro oo guddi laga keenay dowlad goboleedyada iyo xisbiyada ay cusub la sameeyo imse sanoo kale ay qaadanaysaa trainingkooda inta la barayo doorasho si ay u qabtaan micnihi waxa weeye looma diyaarsana doorasho in la qabto annaga waxaan rabnaa doorasho la qabto haddii waktigeeda la rabo inay dhacdona tii loo soo diyaargaroobay lagu qabto ee sahlan ee constitutionka ku qoran constitutionka qodobka koowaad wuxuu odhanayaa soomaaliya waa dal federaala waxay ku salaysan tahay doorasho xora iyo xisbiyo haddii la tuurayo waxaas oo dhan anuma aqaano waxaa la rabaa toban sano kadib inay doorasho dhacdo haddii la rabo guddiyo la sameeyo guddiyada training loo diro doorasho la raadiyo laakiin doorasho waa diyaar guddigii waa diyaarsan yihiin uu looma baahna in la daadiyo guddigii iyo waqtigii laakiin laakiin waqtigu uu nahayaa guddigu waa guddiga dalbaday saddex iyo toban bilood sagaal bilood waa guddiga Sabab?
dhaqaale dalbaday waa guddiga dalbaday heshiis siyaasadeed Okay, waa guddiga okay.
dalbaday eh, in in waxaasoo dhan marka Waqtigu kaa dhan.
yaa go'aanada gaarayo guddigu waxaad yidhahdeen annagu diyaar baanu nahay wixii naloo dirayna waa noo diyaar lacagtiina na siiya idinkaa lasoo dahay dibudhaca keenay sababta masalan waxaa lagu heshay biometric biometric keligiisaa shan bilood u baahan haddii lacagta la bixi waaya maxaa dhacaya hada doorasho lama diyaarsana marka dawladdu waa inay lacagtii keenta afar sanaa laga sugayo haddii keeni weyso maxaa dhacaya doorasho ma dhacaysaa marka Dowlad- dowladda haddii taa rabto maxaa khala hadda dawladii imika la riday taasay rabtay laakiin tan cusubna hadday rabto ina waa la ridaya laakiin madaxweynuhu weli waa joogaa dowladda madaxweynaha waddanka madaxweyne uu leeyahay madaxweynaha maha waa executive-ka waa prime ministerka qofka ku shaqale doorashada iyo wadista madaxweynuhu waa eh, constitu- wuxuu ilaaliyaa constitutionka isagana waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo laakiin doorasho haddii la rabo inay dhacdo guddi baa la samaynaya waxaa la yidhaha markaad wax qaribayso guddi baa loo diraa guddi cusub baa la samaynayaa oo training loo diri doonaa caqliga ma gelaysa doorashada hala qabto waqtigeeda waqtigeeda kuma waqtigan ugu dhaca fursan haye ee, doorasho loo dhan yahay waqtigeeda ku dhacdo Een, de runtii de waa loo dhan yahayda ayaa warka soo dhammaynaya oo waa in dadka ay isku aragtida ay isla soo jexjeexaan isku soo dhadhawaanshihiina waa aragtay hadda dhibka uu keenay een, marka een, qolada baarlamaanka ah oo in bannaanka ay ay taagan yihiin dhuusamareeb ka taagnaayeen een, yacni darteed eh, reactionkan u sameeyey de iyagana dhuusamareeb ha looga yeero si ay ugu tala yeeshaan Eh, aad baad umahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada oo ay nagala qayb galeen xildhibaan foosiye xaaji cusmaan muxudiin shaatax gudoomiyaha bulshada rayidka xildhibaan maxamed xasan idiris iyo xuseen macalino madaxa xarunta hiraale ka faalloota amniga dhammaantiin aad baad umahadsantihiin